faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig radio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi xijalaqsane redio cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xidiif redio cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal redio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakaarta redio cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays redio cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan redio cadaado afguye
amaalqaajo redio cadaado garowe
bashiir cabdullah cusmaan redio cadaado beledweynaha
maxamed cabdulaahi baxnaaniye redio cadaado magaalada muqdisho
maxamed cabdiweli tooxow redio cadaado dhuusamareeb
yaxye cabdirasaaq soofe redio cadaado magaalada baardheer ee gobolka gado
yuusuf abubakraan redio cadaado jawaar cabdullah warsamarooble redio cadaado dhuusamareeb
bismillahi raxmaan iraxiim subax wanaagsan kusoo dhowaada qodobada ugu waaweyn warka subaxnimo ee raadiyaha cadaado qodobada saaka aad ku dhegaysan doonteen waxaa ka mida warka subaxnimo ee raadiyaha cadaado qabanqaabadiisa oo lagu soo dhoweynaya ra-iisul wasaare xasan calakheere oo ka socota magaalada kismaayo ciidamada dowladda soomaaliya oo muqdisho ku qabtay nin xirtay dharka dumarka qarax gaaskasaare geysta oo ka dhacay gobolka jubbada hoose somalilan oo ka qayb gashay shir caalami ah dowladda soomaaliya oo ka taxsiyeeshay shil diyaaradeed ee ka dhacay dalka etoobiya agaasimaha cadaaladda oo tababar u fura shaqaalo ka tirsan wasaaradaha iyo hay-adaha kale ee dowladda golaha wasiirada hiirshabeelle oo ansixiyey sharciyo muhiima qodobada caalamka warka subaxaad ku maqli doontiina waxaa ka mida turkiga oo dalkiisa ka eriyaya saddex wariyo u dhalatay dalka jarmalka iyo saabeeriyo banaanbaxyo ka dhigay magaalada darca ee dalkaasi qodobada iyo qodobo kale ayaad ku dhagaysan doontiin warka subaxnimo ee raadiyaha cadaado diyaar garooba qodobada iyo kuwo kale
cadaada media network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale subax wanaagsan dhegaystayaal waa subaxnimo isniina taariikhda ay ku haastaysan tahay toban iyo kowda bisha saddexaad sanadka laba kun toban iyo sagaalka saacaddu waa labada iyo qadar daqiiqada kusoo dhowaada qodobada maqashaan intaasi ka faahfaahsan qabaqaabada soo dhoweynta ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ayaa ka socota magaalada kismaayo magaalada kismaayo gobolka jubbada hoose waxaa saacadihii lasoo dhaafay laga dareemayay qabanqaabada soo dhoweynta wafdi uu hogaaminaya ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali kheyre oo ku wajahan magaaladaasi xasan cali kheyre ayaa dhowaan dib u dhigay safar uu ku tegaya magaalada kismaayo sababe la xiriira ka qaybgalka aaska wasiirka dastuurka xukuumadda soomaaliya cabdiraxmaan xoosh jibriil oo dhowaan ku geeriyooday magaalada dubay ee iskutagga imaaraadka carabta hase yeeshee magaalada kismaayo ayaa waxaa ka soconaya diyaargarowgii ugu dambeeyey oo soo dhoweynta wafdiga ra-iisul wasaaraha waxaana wadooyinka waaweyn ee magaalada kismaayo lagu arkayay sawirada ra-iisul wasaare xasan cali kheyre iyo madaxweynaha maamulka jubbaland axmed madoobe sidoo kale maalmo ka hor ayaa magaalada kismaayo waxaa gaaray wafdi horodhoc u ah safarka madaxweyne ra-iisul wasaaraha soomaaliya uu ku tagaya magaalada kismaayo ee qaar ka mid a ilaalada gaarka ee ra-iisul wasaare xasan cali kheyre amniga magaalada kismaayo ee jubbada hoose ayaa aada loo adkeeyay waxaana sugayaa ciidamada jubbaland iyo kuwa kenya iyagoona laga dhigay wadooyinka muhiimka u ee magaalada kismaayo aada loo adkeeyay amnigeeda ciidamada dowladda soomaaliya ayaa magaalada muqdisho kusoo qabtay nin xirtay dharka dumarka ciidamo ka tirsan kuwa booliska soomaaliya ayaa howlgale xalay ay ka sameeyeen degmada kaareen ee gobolka banaadir waxay kusoo qabteen nin laga shakiyey oo xirnaa dharka dumarka kahor intaysa qaban ciidamada ayaa la sheegay in dadka ku nool agagaarka isgoyska kaawagoday degmada kaaran ay ruuxaasi ka shakiyeen islamarkaana ay ciidamada ugu yeereen sidaasna ay u qabteen ciidamada ammaanka ciidanka ayaa sidoo kale baaritaan waxay ku sameeyeen ninkaasi xirnaa dharka dumarka waxaana ay saraakiisha dhinaca ammaanka ay sheegayaan in baaritaan kadib laga waayey waxa huba oo lagana wareejiyey lagu wareejiyay hay-ado kale ee amniga howlgalka xalay laga sameeyey xaafada ka tirsan degmada kaaraan ee laguna soo qabtay ninka xirnaa dharka dumarka ayaa kusoo aadaya xilli toddobaadkii lasoo dhaafay magaalada muqdisho ay ka dhaceen dilal qorshaysan iyo qaraxyo warka subaxnimo ee raadiyaha cadaada ayaad maqal dhagaysanaysiin qarax khasaare geysta ayaa ka dhaca gobolka jubbada hoose warar dheeraada ayaa kasoo baxaya qarax khasaare geysta oo ka dhacay deegaanka taabta ee gobolka jubbada hoose ee dowlad goboleedka maamulka jubbaland qaraxaas ayaa ahaa noocan miino dhulka lagu aaso waxaana ka dhacay deegaanka taabta ee gobolka jubbada hoose waxaana goobjoogayaasha ay sheegayaan oo qabsaday gaari ay wateen dad shacba xilli uu qaraxa dhaca ayaa waxaa deegaanka taabta ku sugnaa ku socdaalaya ciidamo ka tirsan kuwa kenya hase yeeshee gaari nooca soomaalida u taqaano homeyda oo qudaara sidee ayaana ka horeeyey gawaarida ciidamada kenya ayaa qaraxa qabsaday kadibna islamarkaana afar ruux ayaa geeriyootay saarneyda laba kalena way ku dhaawacmeen qaraxaasi wararka qaar ayaan heleyna ayaa waxaay sheegayaan ciidamada kenya ee gaariga hoob ee qudaarta siday ku amreen inuu wadada uga sii horeeyo iyagoona shaki ka qabay in wadadaasi al-shabaab miinooyin uga aaseen sida ay dhowr mar ka dhacday dalka halkaasi wararkii ugu dambeeyey ee saakay deegaanka taabta ee nooca naga soo gaaraya ayaa waxay sheegayaan in ciidamada kenya ay wadeen ilaalo ay wateen ilaalo xalay howlo miino baarisa ku sameynaya wadadaas maadaama wadada ay ka baxdeen deegaanka taabta islamarkaana aada deegaankaasi kale ay mar walba inta badan ay ku socdaalayaan jidadka deegaanadaasi jubbada hoose ay shabaab qaraxyo ugu aasaan maamulka somalilan mas-uuliyiin ka tirsan ayaa ka qayb gashay shir caalami ah somalilan ayaa dhulka dalka u k uga qayb gashay shir caalami oo looga hadlayo ganacsiga kasoo qeybgalka ganacsato kala duwan oo kala socota toban dal oo dal kuwaas oo goobtooda soo bandhigaya waxyaabaha dalalkooda laga heli karo wasiirka wasaaradda xiriirka golayaasha wax maxamed xaaji aadan warbaahinta kula hadlaya magaalada hargeysa ayaa sheegay in shirkaasi ay kusoo bandhigaan muhiimadda ay leedahay somalilan
casuumadda aynu hellay waxay lahayd ujeedooyin kala duwan iyada oo bisha kowdeedii halkaa lagu qabanayay shir caalami ah oo ahaa waxa la yidhaaho business award tirada la casuumay oo ahayd kun qof runtii waxaa noo suurto gashay halkaas lamber kow inaanu ka soo jeedino somalilan meesha ay ku taallo waxa ay tahay waxa ay hiigsanayso iyo jaanisyada baac mushtari ee ka bannaan iyadoo runtii ay aada iyo aada u daneeyeen baac mushtarkii halkaa isugu yimi oo ahaa aqoon-yahan u dhuun daloola mashaariicda horumareneed ee la maal gashan karo kana koobnaa tiro ilaa kun qof iyo ka badan laguna abaalmariyey in badan gulihii ay baac musharka ka gaadheen runtii waxaa kale oo noo suurto gashay in dhammaanba la daawado si degan brogram somalilan aanu kasoo duubnay oo sheegaya ka warramaya somalilan waxa ay tahay dowladnimadeeda qarannimadeeda iyo waxa weeyaan iyo businesskeeda iyo baac musharkeeda iyo muhiimadda ay u leedahay adduunka iyo bawcadda ay ku taallo ee istaraatiijiyadeed intaba
warka subaxnimo ee raadiyaha cadada ayaad maqal dhagaysanayseen golaha wasiirada maamulka hirshabeelle ayaa ansixiyey xeerar muhiim ah shirka golaha wasiirada dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa ansixiyey miisaaniyadda sanadka laba kun toban iyo sagaalka iyo sharciga hanti dhowraha guud shirka shirka uu shir gudoominaya madaxweyne ku-xigeenka hirshabeelle ahna kusimaha madaxweynaha loogana hadlaya arrimaha dhaqaalaha amniga ayaa shirka uu ka qabsoomay magaalada jowhar ee caasimadda maamulka hirshabeelle wasiirka maaliyadda iyo horumarinta dhaqaalaha ee maamulka hirshabeelle mudane maxamed maxamuud cabdilla ayaa golaha wasiirada ka hor shaaciyey ansixinta muhiimadda sanadka ay soo diyaarisay wasaaradda maaliyadda hirshabeelle
waxaa kulankoodii toddobaadlaha ahaa maanta isugu yimid golaha wasiirada ee dowlad goboleedka hirshabeelle kulankan waxaa shir gudoominayay madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka hirshabeelle mudane cali cabdulaahi xuseen cali gudlaawe kulankan waxaa aad looga dooday wasaaradda maaliyadda dowlad goboleedka hirshabeelle oo toddobaadkii hore golaha wasiirada ee dowladda u soo bandhigtay laba xeer oo ah miisaaniyadda dowladda hirshabeelle iyo xeerka hanti dhowrka dood dheer oo golaha wasiiradu ay ka yeesheen labadii toddobaad ee ugu dambeeyey waxay maanta golaha wasiiradu akhris badan kadib ay isla garteen in la ansixiyo miisaaniyadda dowladda ee sannadda labada kun iyo sagaal iyo toban oo ay ku ansixiyeen cod aqlabiyad leh sidoo kale golaha wasiiradu waxa ay maanta ay ansixiyeen sharcigii hanti dhowrka oo runtii golaha wasiiraduna iyaguna sidoo kale mid lamid ah ay cod aqlabiyad leh ay ku ansixiyeen
warka subaxnimo ee raadiyaha cadada ayaad maqal dhegaysanayso dhegaystayaal dowladda soomaaliya ayaa ka tacsiyeshay shilkii diyaaradeed ee ka dhacay dalka etoobiya jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa shacabka iyo dowladda etoobiya uga tacsiyeshay shilkii diyaaradeed ee ka dhacay dalka etoobiya kaas oo saameyna ku yeeshay dadka rakaabka ah oo kala kasoo kala jeeday dalal kala duwan oo ku jira muwaadin soomaali ah waxa aan dareen iyo la qaybsanaynaa qoysaska iyo shakhsiyaadka ay saameynta dhacdadan masiibada ay ku reebatay ayaa lagu yidhi war ka soo baxay wasaaradda arrimaha dowladda soomaaliya dowladda soomaaliya waxa ay si gaara la garan taagan tahay shacabka iyo dowladda federaalka etoobiya dhacdadan adag ra-iisul wasaaraha etoobiya abiid axmed ayaa booqday goobtuu shilka ka dhacay diyaaradeed oo magaalada ardisaba u jirta afartan iyo toddoba kilomitir wuxuuna muranka waxaan murugo la qaybsanaynaa eheladii iyo dadkii ku waayoobay burburkii diyaaradeed ee etoobiya airlays waxauna kala dardaarmaynaa samir iyo iimaan iyo dulqaad in ay muujiyaan ayaa lagu yiri war ka soo baxay dowladda federaalk soomaaliya warka subaxnimo ee raadiyaha cadada ayaad maqal dhagaysanayseen akhbaaraadka caalamka ayaa noo soo socda balse
xilliyada wararka aad ka dhagaysan karto redio cadaado waa labada subaxnimo akowda duhurnimo labada fiidnimo redio cadaado waa haqabtirka wararka gayigeenna cadaada redio
markana akhbaraadka caalamka wasiirka arrimaha dibadda ee jarmalka ayaa kasoo horjeesta go-aan uu turkiga dalkiisa kaga eriyay saddex saxafiya oo jarmal u dhalatay ayaa sheegay in go-aankaas uu ahaa mid aan aqla aqbali karin uuna saameyn olole ka dhana uu ku yeelan doono arrintaasi wariyaashaas ayaa la siiyey muddo toban cisho ah oo dalka ay turkiga kaga baxaan waxaana muranka yahay in tahay markii ugu horreysay ee turkiga uu muddo uu qaabilo saxafiyiinta ajaanibta arrintan ayaa waxay dhib u soo celinaysaa walaaca laga qabo caburinta turkigu uu ku haya wariyaasha saxaafadda xorta intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa warkii subaxnimaad kala socotay raadiyaha cadaado anigoo mahad nuure ayaa iin soo saaray ina warramaya warka sharmaaka ayaa farsameynaya tan iyo intaan wararkeena iyo barnaamijyadeena dambe ku kulmi doono sidaasi waxaan ku dhaafaynaa nabadgelyo
carwada qalabka korontada iyo okyaalaha qudus elektronicis aan sangalas balligey aan soo arkay alaabta gurigayga bilaysaa waa tanaa ee bal iska eeg carwo qudus electronicis aan wooj allah carwoyga dhe laylehe waa carwadii qarniga waa carwadii waddankeenna wax kastoon calmarnaacidigeenna ku yaalla naga cilbixiso sida aniga iyo adiga carwada qalabka korontada iyo okyaalaha qudus electronicis aan sangalas waa caafimaadka naftayda iyo wax kasta oo calmanayay canabay baldhigo codsigaaga ka dhiibo maxaa kaa cajabsho guriga ku camiraya caam ahaan idilkood maxaan caliyow ka tagaa
ruux kastoo cagta geeya codkaas waan ka maqlaa calaashaan waxtarkeeda nooga